halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin salaaso ah bisha noofembarna waa kow sanadka labada kun labaiyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiiyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan qodobada aad ku maaqli doontaanna waxaa ka mid ah dood ku saabsan wax kaqaabashada tacadiyada ka dhanka ah haweenka oo lagu qabtay gaalkacyo gabadhiyo labaatan isu halmar kufsanaya bal imaajin yahay waa toddobaatan kaadeera saasaan ahayn yani sheeke waxay ahaan jirta taariikhi oo reeruu isku baaba'aan gabadh haddii la faraxumeeyo waxay ahaan jirta waxyaalaha colaada taariikhiga ah bulshada dhexdeeda haddana waxay noqotay standard intee dhacda agteeda halkaasaa mid halkaasaa gabadh ka qeylinaysa oo la kufsanaya baa dadkii leeyihiin
waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan fursadaha shaqo iyo doorkooda hal abuurka ganacsiga ee dhallinyarada ka baxay jaamacadaha heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida sida laga soo xigtay saddex jenaraal oo hore uga tirsanaa ciidamada dalka afghanistan oo sheegay in ruushku uu qoranayo askarta sida gaarka a u tababaranaya afghanistan oo ay hore u tababareen ciidamada maraykanku ee u cararay iiraan kadib markii taalibaan ay xukunka la wareegtay sanadkii hore jenaraaladan ayaa u waramay wakaalada wararka a b waxayna sheegeen in ruushku ay rabaan in ay ku soo jiitaan kumanaan ka mida kumaandoskii hore afghanistan iyadoo la siinayo lacag gaadhaysa oo dolar oo joogto ah iyo ballanqaadyo ah in meelo ammaan ah oo ay ku noolaadaan iyaga iyo qoysaskoodu la geyn doono jenaraal lagu magacaabo hibatullah calizai oo ah taliyihii ugu dambeeyey ee ciidamada afghanistan kahor intii aanay taalibaan la wareegin ayaa sheegay in dadaalka uu sidoo kale gacan ka geysanayo taliyii hore ee ciidamada gaarka ah ee afghanistan oo ku noolaa ruushka kuna hadla luqadda ruushka madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isniintii sheegay inuu damacsan yahay inuu ganaax dhanka cashuuraha ah uu ku soo rogo shirkadaha shidaalka haddii aanay hoos u dhigin qiimaha shidaalka ee sii kordhaya hadalka madaxweyne biden ayaa yimid maalmo kadib markii shirkadaha shidaalka ee exxon mobil iyo jefron ay sheegeen inay heleen faa'iido aad u badan taasoo ka turjumaysa sida sare ee qiimaha saliidda cayriin ee uu saameeyey dagaalka ukrain kharashaadka gaaska dabiiciga ayaa sidoo kale kor u kacay iyadoo qaaradda yurubna ay isku abaabulayso in ay ka soo kabato gaaskii ay ruushka ka qaadan jireen ee markii dagaalku u bilowday la gooyey halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada gaalkacyo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyo sidii wax looga qaban lahaa waxaa sidoo kale kulankaasi diiradda lagu saaray ka hortega gudniinka fircooniga ah warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq dooda oo ku salaysnayd dhibaatooyinka loo geysta haweenka soomaaliyeed ayaa waxaa ka qayb galay aqoon-yahanno xog ogaal u ah xaalka haweenka iyo qaar ka mida qeybaha bulshada kuwa oo ka hadlayay sidii looga hortegi lahaa tacadiyada ay ka midka yihiin kufsiga iyo gudniinka fircooniga doctor maxamed xuseen oo ka mid ahaa ka qaybgalayaashii dooda ayaa dhallinyarada uga sheekeeyey isbeddelka bulshada ku dhacay iyo xalka halka uu ku jiro ku socna waxay tartiib iyo akhlaaq guri fiicanaa ka nimid oo miyir leh bulsho annagoo dhanna ilaalinaysa oo saa u dhowrsan marka waxaa moodaa waktigu markuu socday bulshadii noocaas ay hadda inaan marayno gaangirey jee gabadhiyo labaatan isu halmar kufsanaya bal imaajin yahay waa toddobaatan kaadeera saasaan ahayn yani sheeke waxay ahaan jirta taariikhi oo reeruu isku baaba'aan gabadh haddii la faraxumeeyo waxay ahaan jirta waxyaalaha colaada taariikhiga ah bulshada dhexdeeda haddana waxay noqotay standard intee dhacda agteenna halkaasaa mid halkaasaa gabad ka qeylinaysa oo la kufsanaya baa dadkii leeyihiin reactionna ma ka bixinayaan marka bulshada noocaas oo xanuunsatay baynu rabnaa innagoo iskaashanayna oo runtii runtii aynu sheegaynaa waxaa weeye waxa saxa ah oo waa inu ku meel marayno waa kitaabka ilaahay nina kama carari karo kitaabka ilaahay sayniskii baa qiray culammadii baa qirtay marka khalad guud oo jiro ah oo fasahaad ah baa inagoo layna galay aan u baahanaa intaynu meel fadhiisanno oo kursiga dib u fadhiisanno waa inaan reflections layna hor maxayna ka khaldamay doctoraysa maymuun oo xogogaal u ah xaalka dhib ee dumarka ay la kulmaan ayaa bulshada uga warbixisay dhibaatada caafimaad darre ee kufsiga ka dhashaa waxaynu ka hadlaynaa hadda in yar oo aynu isdul taagaynaa muxuu keeni karaa kufsigu muxuu keeni karaa oo caqabada muxuu dhibaatooyin keeni karaa muxuu keenay wuxuu keeni karaa qofka maskaxdiisi inuu wuxu dhimo qofka caafimaadkiisi inuu wuxu dhimo dadnimadiisii inuu wuxu dhimo iyo iyo qalbigiisii iyo maskaxdiisii inuu qaato innaga trawmaana gaartay soo maaha waddanka burbur baa ka dhacay soo maaha dagaallaa ka dhacay trawmadaasi maxay keentay kufsigu inuu tiro bato xataa trawmada qayb bay ka qaadanaysaa waayo qofka xataa wax kufsanaya maaha qof caadiya laftiisu caqabadaha uu keeni karo waxaa ka mid ah xanuunkan h i v-ga oo hadda aada u faafay hadda ka hor waxaa dhacday xaafadda garsoor ayaa gabar baabuur ka soo degtay gabadhii markay kasoo degtay wiilal baa kaxaystay waxay yidhahdeen annagaa naqaan reerka aad sheegayso guri bay geysteen guriga ay ku xirteen shan beri markay ku jirtay baa xaafaddii ogaatay gabadhii iyo wiilashii waxaa laysku keenay stationka gaalkacyood waa la baaraa qof kasta oo kufsi ku dhaco h i v baa laga baaraa gabadhii bositive bay noqotay shanta beri guriga ugu xirayd wiilasha maxay keeni kartaa arrintaas waxay keeni kartaa dadkii inay wada qaadaan shantoodiiba inay qaadaan xanuunkii bay keeni kartaa soo maha inkastoo gobolka mudug ay mararka qaar ka dhacaan falal kuufsi oo dhibaato ka dhex abuura bulshada labada dhinac taa oo mararka qaar sababta gacan ka hadal dad ay ku dhintaan haddana waxaa sidoo kale jira in qaar kale lagu guulaysto kuwa oo xal dhaqan laga gaaro ha yeeshee axmed oo filkii faraha lagu fiiqayay kana mid ahaa dhallinyaradii kulanka ka qayb gashay ayaa dhibaatada sidan u arka gabadha marka la kufsado qofka u ogaada ugu horeeya waa hooyadeed iyo xaafadooda waa qarinayaan xogta dadku ma soo sheegaan yani way qariyaan xogtaa daahda booliska ma soo gaadho xilli munaasaba ma soo gaadho booliska booliskii marka iyadoo soo daahiday soo gaadhana booliskii tayo mataqaanaa deg degoo kaga jawaaba ma haysto oo aga male haddii meeshu fugta gaarigu ku gaaro male haddii mataqaanaa u baahato mataqaanaa dad takhasusoo qaabka loosoo ururiyo eventasiga iyo caddaynta iyo meesha wax ka dhaceen male gabadhii laftigeedii iyo reerihii iyo dadkii iyo bulshadii ma baraarugsanaa ama ay cid ugu horreyso ay soo gaarsiisay gabarh baa la kufsanayaa saddex beri kadib baa laguusoo sheegaya waa la kufsaday baa lagu leeyay caqabada labaad ay jirta waa odayaasha oo dadkao dhan ka wada sharqamiyey kiiskaba dhexday ku dhigayaan qofkii hadduu qayliyo ayaga hawada kusoo heshiinaya ayagoo odayaal kale la xaalaya ayagoo meeshaas geysanaya caqabad kale gabdhaha ku keentaa jirta caqabad gabdhaha laftigood caqabad baa soo wajahda inay qarsato wixii xogtii oo ku dhaceen faadumo jaamac ayaa qabta in bulshada qaar dhibta ku dhacda ay u qariyaan cabsi iyo kalsooni la-aan haysa
marka ugu horeysa waxaa jira soo qabasho la-aantaas saddex sababood baa keenta kow qofka dhibanaha ah oon ku baraarugsanayn in uu helayo xaqiisii amaba cabsi kaga jirto haddii uu dhibkiisa sheegto meeluu ku badbaadi inuu waayo qofkii dhibka uu ku dhacay haddii uu qarsado oo uusanba booliis xataa soo gaarsiinin maxkamaddii ma soo gaari karo haddii booliiskii uu kiiskii ku burburana maxkamadda ma soo gaari karo haddii uu soo gaaro oo uu maxkamadda yimaadana maxkamaddii ma hayso caddeyn dhammaystiran maxaa yeelay kiiska kufsiga inta badan waa zino zinona waxay u baahan tahay caddeyn iyo markhaati kulanka oo intiisa badan dhallinyarada looga wacyigelinayay sidii ay uga hortegi lahaayeen dhibaatooyinka loo geysta gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxaa soo qabanqaabiyey xarunta haweenka waxbarashada iyo nabadda gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abo iska bilaabma asalkiisa jaceylka ogaa amoore waa ku abuurma anna kaama aali kare oo kaadi ku tahay
أهلا أحبك أبا أهلا ناس أضائي إيه أنك إيه معي أحذي قاقوة وفي هاي ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا
ila joogi bahaysa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday awada ajaajina أجاجا ajaajina أجاجا ila joogin bahaysa adba koojaas ila dhee jahadaad iga qaadee ujalbooday awada
أحذي قاقوة وفي هاي أريدي اتراح النواة وإستأذن هي مركان أمركا قمدي أدي وايا إشارة
aqal aas-aas lahee ma adkaado ebarkiis ooftii cashaqaaga ah anaanu ildara lahee ubax soo udgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أحدقاقة وأوفي هاي أريقي اتراهن وا وإستأذن هي مركان أمركاقة مديدي أدي وايا إشارة
aqal aas-aas laheen ma adkaado ebarkiis ooftii cashaqaaga ah an aana ildara lahee ubax soo udgaaya iyo ufaroobaad ii tahee أجاجا ajaajina أجاجا ajaajina afridoodka i ow abeyska anma aad aadi karee asalootihima iyo agagaarka una shagtee ajaaja ajaajina ajaja ajaajina afridoodka i ow abeyska anma aad aadi karee asalootihima agagaarka una shagtee ajaaja ajaajina ajaja ajaajina ajaaja ajaajina ajaja ajaajina
halkaad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a dhalinyaro badan oo ku dhaqan magaalada laascaanood ayaa la yimaada hal abuur ganacsi kadib marka ay dhammeeyaan waxbarashada jaamacadda aqoon-yahan cabdirasaaq xasan bare oo ka mida barayaasha gobolka sool ayaa uga warbixiyey waxyaabaha uu ku dhiirigelinayo dhalinyarada wariyaha v o eda ee laascaanood cabdikariim olol bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu aley wasalam ugu horreyn magacaygu waa cabdirasaaq xasan bare oo ku magac dheer xarago waxaan u soo jeedinayaa dhallinyarada eh, soomaaliyeed meelay joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan dhallinyarada gobolka sool inay shaqaystaan oo ay xirfad iyo shaqo iyagu abuurtaan waxaad arkaysaa oo badan ardaygii wuxuu ka baxayaa eh, laba jaamacadood ama jaamacad buu ka baxayaa hal abuurna ma leh oo shaqo ma samaysan karo ama karti iyo weji hadduu doono uu shaqo ku raadsado oo ku shaqaysta ma leh Eh, sidaa awgeed arrinkaasina arrin dee fiican maaha oo qofkii aqoontiisii baa taa macneed waxa wey qofka aqoontiisii iyo wuxuu bartay waa wax kala dhantaaran wey mar hadduusan waxbaba ku abuuri karin oo ku samayn karin marka dhallinyaradu fakaltiyo kala duwan bay bartaan fakaltigaas qof waliba uu barto inuu uga faa'iideysto noloshiisa oo uu shaqo abuur ku sameeyo hadduu business ba- businesska barto eh, iyo hadduu barto wax kalaba inuu uga faa'iideeyo ayaan usoo jeedinayaa
muhiimadda ay leedahay in dhallinyaradu shaqaystaan een, oo ay ka baxaan shaqo la-aanta maxay noloshooda ka bedelaysa Eh, waxay noloshooda ka bedelaysaa kow waxa uu anfacayaa naftiisa oo qof isku filan oo naftiisa anfaca oo isaga in la martiyo mooyaane aan cid martin oo naftiisa ku filan buu noqonayaa marka xigta wuxuu anfacayaa cidda mas-uuliyaddu ka saaran tahay oo waalidkii u horeeyo iyo haddii uu reer leeyahay oo dee mas-uul yahay ayuu anfacayaa mar saddexaadka tolkii baa ku xisaabtamaya oo nin mag iyo mawlaxaba ee lagaga xisaabtamo ayuu noqonayaa oo tolka u tirsan ayuu noqonayaa sidaa awgeed ee muhiimadaas ayay leedahay qofku inuu shaqaysto oo naftiisa anfaco waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadaha habeenkii oo kale ama maalintii oo kale ka faa'iidaysan kara kuwa maalintii wax barta habeenkiima way shaqaysan karaan bal ka waran shaqada habeenkii oo kale iyo siyaabaha ay uga faa'iidaysan karaan kuwa wax dhiganaya inay ku tababartaan oo kale sideeda banaanba ee, qofku hadduu dhalinyaro yahay ee, waxaa fiican oo sax ah inuu wakhtigiisa qaybiyo qayb waxbarto oo wax siyaadsado waxaynu ognahay waxbarashadu ma dhammaato iyo qaybu shaqaysto oo naftiisana anfaco ciddii kale ee ee awood markaa uu leeyahay ee ehelkiisa ka midana uu anfaco sidaa awgeed ee, tusaale ahaan maalintii baad waxbarataa secondary baad dhigataa ee, waxaa la rabaa habeenkii ama gelinka dambe oo kale inaad shaqo tugto ee, xirfadaad ku shaqaysato aada la timaado ee, goobaha shaqada laga helo gobolkeenna hadda sidaynu ogsoonahay fursadaha shaqooyinku way fara badan yihiin aad bay u fara badan yihiin ee, markaa qofkii mas-uuliyad muujiya ee, waxaan fi- waxaan aaminsanahay in uusan shaqo waayin hadduu raadiyo nooca ay u tahayba shaqooyinku way fara badan yihiin business baa laga shaqeeyaa ee, macalinimaa laga lagu shaqeeyaa ee, waxyaalo badan baa lagu shaqeeyaa fursado badan baa jira ha waxaa weeye ee, maaha shaqadu wax weyn inaad suul xidhato iyo tay oo xafiis fadhiisato shaqada keliya maaha shaqadu way fara badan tahay waxaa kamid a inaad kaba habaarshaysid waa shaqada wax kamid a oo aakhirka ha waxaa kamid a inaad caanaha iibisid waxaa kamid a inaad khudaarta iibisid ee, waxaa kamid a aad iyo aad bay shaqooyinkaasi u fara badan yihiin gawaarida inaad maydhidh baa kamid a ee, inaad alaabo yaryar suuqa la fadhiisatid oo aad ibsid baa kamid a inaad la wareegtid baa kamid a inaad baraha bulshada oo kale waxyaalaha hadda ee adduunka ku horumaraya waxaa kamid a online baaba hadda wax lagu iibiyaa oo waxaad la xidhanaysaa shirkad joogta ee, markay ugu sokayso wadamada africa oo kale baad la xidhanaysaa waad is aaminaysaan heshiis baad kala qoranaysaan ee, wakiilka u joogaa tahay tusaalahaan oo kale soomaaliya halkaasaad alaabta ku kala iibinaysaa oo kala ee, iibinaysaa marka siyaalo badan baa loo shaqaysan karaa waxyaalo badan baa laga shaqayn karaa waxaan usoo jeedinayaa dhalinyarada maqaaxyaha ay fadhiyaan iyo fadhi kudirarka maalayacniga ah iyo ee, kubaddan waktigiiba ay ku lumiyeen intiisii badnayd iyo ama haddaa wadeen ama ha ciyaareen iyagu iyo waxyaalaha lamidka ah intay iska dhaafaan in wakti baa ku socda ee ay noloshooda qaybiyaan ha qayb ay nastaan qayb ay waxbartaan qayb ay shaqaystaan intaan waaga kuugu beryin haddii waaga kuugu beryo oo da aad ku gaadho eh, sare eh, adoo xirfadaad ku shaqaysato aan lahayn ama aadan shaqaysanba waxay noqonaysaa inaad isciilkaambido oo aad noqoto qof bulshadii aan qayb ka ahayn oo noloshii ka dhacsan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdirasaaq xasan bare oo uu waramayay wariyaha v o e da laascaanood cabdikariim olol halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o e waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o e
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington gabagabadii idaacaddeen ayaan kusoo dhownahay haddaan idinku celiyo qodobada wararka caalamka u darkorona waxaa ka mid a sida laga soo xigtay saddex jenaraal oo hore uga tirsanaa ciidamada afghanistan oo sheegay in ruushku uu qoranayo askarta sida gaarka u tababaran ee afghanistan oo ay hore u tababareen ciidamada maraykanku kuwaas oo u cararay iiraan kadib markii taalibaan ay xukunka la wareegtay sanadkii hore jenaraaladan maraykanka ah oo u waramay wakaaladda wararka a b ayaa sheegay in ruushku ay rabaan inay ku soo jiitaan kumanaan ka mid a kumaandooskii hore ee afghanistan iyada oo la siinayo kun iyo shan boqol oo dollar oo joogto ah iyo ballanqaadyo ah in meelo ammaan ah oo ay ku noolaadaan la dejin doono iyaga iyo qoysaskooda jenaraal haybatullah cali zai oo ah taliyihii ugu dambeeyey ee ciidamada afghanistan ka hor intii aanay taalibaan la wareegin ayaa sheegay in dadaalka uu sidoo kale gacan ka geysanayo taliyii hore ee ciidamada gaarka ee afghanistan oo muddo ku noolaa dalkaasi ruushka si fiicanna ugu hadla luqadda ruushka madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa isniintii sheegay inuu damacsan yahay inuu ganaax dhanka cashuuraha ku soo rogo shirkadaha shidaalka haddii aanay hoos u dhigin qiimaha shidaalka ee sii kordhaya hadalka madaxweyne biden ayaa yimid maalmo kadib markii shirkadaha shidaalka ee axon mobil iyo weliba jefron ay sheegeen inay faa'iido badan heleen taasoo ka turjumaysa sida uu sare uu kacay qiimaha shidaalka iyo weliba saliidda cayrin taas oo ay sabab u tahay dagaalka ukrain kharashaadka gaaska dabiiciga ayaa sidoo kale kor u kacay iyadoo yurub ay isu abaabushay in ay kasoo kabato gaaskii ruushka ay ka qaadan jireen oo la jaray markii uu dagaalku bilowday haddana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid kamid a heesahan idigu talagalnay heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa dhegaystayaal baahintiin idaacadeed oo idinka iman laanta af soomaaliga v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o e oo idinle sidaas iyo nabadgelyo